dalada ururada bulshada rayidka ee puntland oo magacooda loo soo gaabiyo boonza ayaa boqol iyo lixdan korjoogtada maxalliga ah ee doorashada magaalada garowe ugu furtay tababar hababka casriga ah ee korjoogteynta doorashada golayaasha deegaanka magaalada garowe deegaanada kale ee la mid ah ayaa waxaa ka mid ah dongaroon iyo godob jiraan oo la filaaya inay ka dhacdo saddex labaatanka bishan aluuliyo doorashada golaha deegaanka gudoomiyaha ururka dalada bulshada rayidka ee puntland bonsa ayaa faahfaahin ka bixiyey tobabarkan ujeedadiisa marka korjoogtada waxaan ku dadaalnay inaan ilaalino commitmentigii ballantii aad la galnay waxaad la socotaan boqol korjoogto ah oo ka mid a hadda meesha fadhida ama ka badanba waxay ka mid ahaayeen dadkii la tababaray oo labadii bishii may la tababaray oo d s d ay tababar ka siisay waxaan ku dadaalnay marka dadkaas liistadooda iyo magacyadooda iyo communicationka aan la leenahay inaan ilaalino waa la ilaalinay ballantiina waa ka soo baxnay nambar yar baa lagu soo kordhiyey oo iyagana insha allahu tacaala aad ka caawin doontaan shaqada sida loo wadi doono waxaan ugu mahad celinayaa runtii xarunta d s d muddadii laga soo bilaabo da sida ay mar kasta khibradeeda iyo tababarka iyo shaqadan khibradda u leedahay inay dhallinyarada dhexal siiso maantana runtii iyadana waa nala joogtaa waxaan laga yaabaa in tababarkii hore aad qaateen componentsiska waxyaaba ka koobay ama contentska wax unan iska bedelaan hadafka u timaadee inuu hayo hadaf khibrad iyo cilmi iyo iskaashi iyo isbarasho workshopiska iyo shaqooyinka noocan marka laysugu yimaadaan waxaa ugu muhiimsan networking qofka inuu networking yeesho dad kala duwan buu baranayaa dadoos aqoon buu la falgelayaa dadkaasi waa dad laga yaaba inay mas-uuliyiin kala duwan noqdaan howlo badan iska kaashadaan marka waxaan rabnaa intaad wada joogtaan inaad networking ad yeelataan isbarataan shaqooyinka ad ka shaqaynaysaan iyo arrimaha kale oo bulshada la xiriira naftirkeeda inaad ka arrinsataan oo annaga naftarkayga waa u furannahay wixii talooyin aad haysaan wixii aad dardaarmaysaan wixii aad noo sheegaysaan dhaliilaha aan leenahay waxyaabaha aad noo soo jeedinaysaan intaba inaad noo soo gudbisaan tobabarkan oo socon doona muddo laba cisho ayaa waxaa furitaankiisa ka qayb galay mas-uuliyiin ka mid ah maamulka puntland iyo bulshada qaybeeda kala duwan oo ku sugan magaalada garowe